إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dagaalo saddex jeer lagu jibiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen gobolka shabeellaha dhexe ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dhaawacay dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay iyo jubbada hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin loo dhigay ciidamada kenya kuwaasi oo maraya diigaan hoostaga degmada lafey ee dhulka kenya xooga ku haysato mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalo arbacadii ka dhacay deegaanka geerile ee hoostagta degmada celleer ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga haygado ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka gaajo iyo macluul ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan maamulka oromiya ee dalka itoobiya ayaa waxa uu dhismo ka bilaabay dhul ay soomaalidu leeyihiin موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaalo saddex jeer lagu jibiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen gobolka shabeellaha dhexe dagaalo culus oo in ka badan saddex jeer lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee burundi ayaa waxa ay ka dhaceen shabeellaha dhexe iyagoo dhaqdhaqaaq ka sameynayay qeybo ka mid ah gobolka dagaalkan ayaana waxa uu ku qabsaday deegaanka yaaqle ee dhaca duleedka degmada balcad duulaankaasi waxaa si weyn loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye duulaankaasi welin maanan helin khasaaraha rasmiga ah ee la gaarsiiyey ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalk ee maanta la kulmay dagaalkaasi balse wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dhaawacay dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay maanta dagaalo culus ku dhex mareen baacadka faarax aadan yabaal ee duleedka magaalada xardheere dagaal kooban kadib ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu jebiyey dagaalka wararka aan helayno ayaa sheegaya in khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk weerarkaasi uu la egyahay toddoba askari oo dhaawac ah wixii kasoo kordhana wararkeena dambe ayaad maqli doontaan insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada baay iyo jubbada hoose warkaasi war kale oo ku aadan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo kamiin loo dhigay ciidamada kenya waxaa ka waramaya hashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgala ka fuliyey gobolada jubbada hoose iyo baay iyadoo sidoo kale uu sii kordhay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar lagula beegsaday gobolka mandheera haddii aynu ka hornayno dhanka gobolka jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ku sugnaa gudaha magaalada kismaayo ciidamadan qarax lagu weeraray ayaa waxa ay si gaara uga tirsanaayeen kuwa loogu yeero sirdoonka madharcadda waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari kuwaas oo ku jiray taliyo unug dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay gudaha magaalada baydhabo qarax kula beegsadeen ciidamo isbaara u taallay oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan isbaarada u taallay islamarkaana qaraxa lagu weeraray ayaa waxaa soo gaaray khasaaro isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda kenya ku gaaray weerar kabiina oo ay u dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkaas ciidamada kenya looga dilay siddeed askari kuwaas oo mid ka mid ah uu sargaal yahay halkaas sidoo kalena dhaawacu ou gaaray ilaa toban kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka la beegsaday ciidamada kenyaatiga waxaa u suuro gashay inay ciidamada kenya ka furtaan laba qori iyo hal bastoolad iyo sidoo kale agabyo ciidan oo kala duwan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalo arbacadii ka dhacay deegaanka geerile ee hoostagta degmada celdheer ee wilaayada galgaduud warkaasi waxaa ka waramaya maxamed daahir shalay casirliiqii mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahisay sawiro muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee dowladda federaalka ku gaaray dagaallo maalintii arbacada ah ka dhacay deegaan lagu magacaabo geerile oo hoostag ah degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah galgaduud sawiro badan oo muujinaya sida dagaalka uu u dhacay iyo guuldarada ku dul habsatay askarta dowladda federaalka ayaa aada u qabsaday baraha internetka waxaana ka falceliyey taageerayaasha xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka oo quus ka muujiyey sida loo laayay ciidamada dowladda federaalka ciidanka mujaahidiinta oo kamiin u dhigaya askarta dowladda federaalka kuna taqadumaya fagaaraha dagaalka ayaa lagu arkayaa sawirada waxaana ciidamada mujaahidiinta ay ku hubaysan yihiin qoryaha darandooriga u dhaca iyo kuwa garbaha laga tuuro dhulka lagu dagaalamayo oo ah dhul hawd ah ayaa waxaa daadsan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waxaana ka muuqanaya kuwa loo yaqaano macawusleyda iyo kuwa ka tirsan militariga dowladda qaarkood ayaa afgembi u dhacay kuwo kalena iyagoo u muuqda in laga soo jiiday furumaha dagaalka ayaa la isugu keenay barxad bacaad ah halkaas oo tiro dad ah ay ku daawudeen ciidamada la laayay ayaa u muuqday kuwo doonaya in dhibaato ay geystaan maadaama dareyskooda ay ku labisnaayeen aadna loo soo qalabeeyey balse waxa ay ku dhaceen kamiin aysan garan karin jaha looga yimid halkaas oo ugu dambeyntii ay in badan naftooda ku waayeen kuwo kalena ay ka firxadeen furumaha dagaalka meydadka sawirada lasoo bandhigay ayaa qayb ka ah soddon iyo lix askari oo dowladda federaalka looga dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka garileh ee hoostag ah degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud bayaanay soo saartay xarakada shabaab mujaahidiin ayay ku sheegtay inay dileen ku dhowaad soddon iyo lix askari oo kow iyo soddon ka mid ah looga cararay furumaha dagaalka waxaana dagaalkaasi lagu soo furtay qoryo aada u badan madaxweynaha dowladda federaalka iyo xertiisa ku hareereysan ayaa waayihii ugu dambeeyey waxa ay dagaallo ka hurinayeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo si qasab ah halkaa u geeyey maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaano macawusleyda inkastoo in badan dadka deegaanka ay iska diideen in wiilashooda lagu horiyo colaada gobolka galgaduud oo la rumaysan yahay in dowladda federaalka aysan ka dhaxli doonin waxaanan khasaare iyo halaag ahayn aqoon-yahan ramadaan oo ka qayb galay barnaamijka diiradda jimcaha oo aada loogu falanqeeyey guuldarada dowladda federaalka ay ka dhaxshay dagaaladii ka dhacay gobolka galgaduud ayaa xusay in dagaalkaas uu ahaa mid khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka xogo iyo macluumaad ay heleenna ay muujinayso in ciidanka badbaaday ay galayeen guryaha iyagoo dadka warsanaya in biyo la siiyo dib dambana aysan ugu soo laaban doonin furumaha dagaalka oo ay kala kulmeen wacdana ay wax badan ku qaadan doonaan maraan mid ka mida laad loo yidhi warniyuhu iiga warran deegaankii arrige wuxuu yidhi waa isku dhammaata hawshaad haddana intii noo dhoweedoo dhan xeebtay dabada gashteen uu yidhi oo waxaan yidhi maxay xeebta ka dooneen shabaabay ka baqaayaan uu yidhi annaga waa naga fogaado culeesna waa naga dego uu yidhi nafisaan u baxnay muga inay kuwaasna niyaday kusii joogaanba male soddonkii niman magac leh oo dhexdoodu isyaqaano wada saaxiibaha ku jiray dagaalkaas marka qiimayntiisa guud waa mid kan ka dambeeyay inuu dhacayb u malay ma waa si u socdaan ilaa qaycadna waa maqlaysay meelahaas waa ka socdeen waxa qiimayn saasaba uma baahno waa mid dhammaadaba deegaanka dadka joogaana kuu sheegaya marka dad socodkiiba gabay aan orodno waa tabarta ugu dambaysa meeshaas ay ka raadihayn sababtoo ciidankii macnawiyaadkooda iyo niyad ahaan uma dhisno sawiradan la baahiyey ee baraha internetka qabsada ayaa fadeexad muuqata ku ah dowladda federaalka oo guulo ka sheegatay dagaalkaasi mana aysan soo bandhigin cadeymo muujinaya guulaha ay sheegatay halka xarakatu shabaab mujaahidiin ay baraha internetka keeneen cadeymo qof kasta oo daawada uu ku qancayo in dagaaladii dhacay looga itaal roonaaday dowladda federaalka loogana laayay ciidamo badan kuwo kalena looga dhaawacay wilaayadii islaamiga ah gedo ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka warkaasi waxaa la diyaar ah cabdalla mukhtaar degmada eelcadde ee walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa lagu soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo tiradooda gaaraysay ilaa laba askari kuwaasoo lagu kala magacaabo guuleed isxaaq iyo aadam macalin ibraahim askartan taa'ibiinta ah ayaa waxa ay ugu horreyn ka warbixiyeen muddadii ay ku biireen ciidanka iyo waxyaabaha ku dhaliyey waxa ay sidoo kale ka warrameen wixii ay la kulmeen intii ay meesha joogeen magacaygu waa guuleed isaa qaadan waxaan ka yimid degmada beled xaaboon ku dhashay khaasatan hadda waxaan joogaa degmada ceelcadde nimanka murtadiinta waxaa noogu biiray labada kun toban iyo shantii mar ayaga isku dhaceen qaab beerlaxaws iyo qabiilii qabyaalada dee lagu abuuray inaan ka mid noqday ayaga dagaallo hadda aan ka qayb galay waa hal iyo labo sidii dagaalkii caracas oo kale sidoo kale tulubra qorkeeda aan aada ugu baaba'nay aadan macali ibraahim jiiriye nuur oo ka imaaday magaalada badaxaawo haddana joogo degmada caladde waxaan ku biiriyay labada kun labaatan iyo kooda waxaan moodayay meel qomanmeen inay tahay base waxaan ogaaday meel halisa inay taho mataqaanaa nafteeda oo ay halis gelinayso waxaan ka galay doolow doolow soomaaliya waxaan ku jiray muddo shan bilooda tababarka tababarku markuu iisoo dhammaaday kabid waxaa egtay in nala soo qaado badaxaawo nala keeno niman ciidanoo meelka tuuran nagula darool yidhaahdo hub iyo waxaa idin siinayaa iyo lacag iyo waxbaa idin siinayaa kabacdigeed markaan fiirinana in niman oo hub iyo nolol iyo ay ina ka muuqanin baa meesha ugu tagnay inaan ku aqrisayaanka boqoy waxaan iskaga soo cararay inaan ayagoo sii hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn u soo dhoweysay walaayada islaamiga ah ee gedo oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dhanka kale baaq towbadkeen ah u direen askarta weli ku harsan safka shisheeyaha waqtigaan imid ilaa hadeertaan naxariis iyo waxaan dareemayaa xasilooni stress la-aan walwal la-aan soo dhoweyn taas ilaahay waan ugu mahadcelinayaa koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba walaalaha muslimiintana waan ugu mahadcelinayaa saaxiibaday dee kuwii hore u galayna waytaba way ogyihiin raggii lamidka ama meelay mareen laakiin qofka maskaxdiisa inoo shabo maanta ila midka ah muslimiintana isku soo dhiibo wadadaan marna ay maraan arinta saaxiibadaya waxaan dhihi lahaa midka ku jirana niyo meeshaas nolol ma taalo waxay ilahay wartoo yaalana ma laho taariikh xumaad ku dhimanaysaa inta hadda niyadda ku haysan ee aadana ha ka joogiinaan dhihi lahaa meeshaas waxa uga horreey ma jiraan rag badan baa ku fashilmo aniga ka mid ahay oo inay meeshu nolol taalamoodayay marka arkayna ka qowmameeyey dhalinyarta sidaasaan leeyahay waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay askarta taa'ibiyiinta ah ee isaga soo baxaya safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo si raxan raxan ah u imaanaya walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaajo iyo macluul ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan farxaan cali ayaa faahfaahinaya xilli sanadihii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan ay wajahayeen sicir barar baahsan ayaa waxay taasi dhalisay in gaajo iyo macluul ay la soo deristo dadka bulshada ayaa wajahaya xaalado adag oo aynan ka bixi karin iyadoo wax welibana ay cirka isku shareereen qaar ka mida dadka ku dhaqan dhulkaas ayaa ka warramay xaaladaha faraha ka sii baxaysa ee ay wajahayaan markaan arkay in aanay waxba goyn ahayn duruuftu waxay ku qasabtay inaan dusheeda xamaasho oo aan waxa weeye ka door bada intii aan qof biniaadan aan hoos tagi lahaay waxa weeye waxaan dee isagu waxba aan igu dhaamin in anigu taydaa tukaansado tiina xaaladeedu way daran tahay oo runtii ma wanaagsana wax maanta reerkaygu qaadan jiray iyo wuxuu maanta qaata waa isku saddex laab maalinta waxa laga yaabaa afartan kun oo shilin reerka toban qof ku filaayeen maantana boqol kun oo shilin ma deeqin qofka maanta ha shaqayna bilcaamalkaaye maanta bakti buu ku dhow yihi shacabkii ama bulshadii hoose ee liidatay waxa weeyaan maanta waxa weye damba shidan karaan beriga hore waxood ay dalka ugu timi dolarka oo lix boqol iyo todoba boqola iminka miyaa wuxuu marayaa toban kun halkii doorbaystan lagaa dhimaayo lagugu dhufanaya meeshadii lama gaadhayo sidaannu yeellaa bakti baannu hargaysa wallaahi bilaahi ku jirnaa suuqaannu dawarsannaa kolkayna finna qabatay annagoo ciiddii hooyo u dhalannay ayaannu suuqa meermeernaa musharax lagu magacaabo cabdiraxmaan cirro ayaa isana dhankiisa sheegay in xaaladdaani soo korortay uu sabab u yahay maamulka la baxay somalilan oo uu ku eedeeyey inuu lacago ugu talagalay doorashada uu soo daabacay uuna ku fashilmay wax ka qabashada arrintaas siciid bararka iyo dhibaatada dadka ku hayo marar horoo badan baan ka hadal xukuumadduna way ku fashilantay inay wax ka qabato arrintaa siciid bararka hase yeeshee waxaan isleeyahy maanta waxaa sii adkeeyey oo sii xumeeyey oo koru sii qaaday lacag xukuumaddu soo daabacday oo lagu qiyaasay saddex boqol iyo konton bilyan ama lacag u dhiganta afartan milyan oo dollar oo ay xukuumaddu ugu tala gashay inay doorashada ku gasho xukuumadda iyo baanka dhexada waxaanu arrintaa uga digaynaa in lacagtaas suuqa la soo geliyo maanta wuxuu gaadhay qiimihii ugu sarreeyey qiimaha shilinka marka loo barbar dhigo doolarka oo berigii hore sideed kun sagaal kun baa ugu badnaan jirtay muddooyinkii dambe ayaa waxaa isi soo tarayay cabashooyinka iyo eedeymaha la xidhiira dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa shucuubta ku nool halkaasi iyo mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi ay ku tagrifalka awoodeed iyo dhibaatadani ka jirta mandiqada ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay maamulka isku magacaabay somalilan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan maamulka oromiya ee dalka itoobiya ayaa waxa uu dhismo ka bilaabay dhul ay soomaalida leeyihiin tafaasiisha warkaasi sakriye cumar ayaa soo gudbinaya wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in maamulka oromada ah ee dalka Itoobiya ay dhismo ka bilaabeen dhulka Soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Itoobiya toddobaadyo ka hor ayaa maamulka oromada ee dalka Itoobiya waxay isku dayeen inay dhisaan deegaano ku yaala duleedka mandiqada Mambaas ee xarunta degmada Goorsan hase ahaatee waxa ay dagaal kala kulmeen kooxa hubaysan kuwaas oo ku guulaystay inay kala eriyaan ciidankii oromada ah ee doonaya inay xoogga ku dhistaan dhulka soomaalida laakiin laba toddobaad kadib ciidamadii oromada ah ayaa dib u soo rogaal celiyey kuwaas oo doonaya in mar labaad ay xoog ku dhistaan dhulka soomaalida iyadoona maamulka oromiya ee dalka itoobiya uusan wax war ah ka soo saarin arrintan taa beddelkeedana uu amar ku bixiyey inaan loo dhaqaaqi karin dhismayaashan ay xoogga ku dhisayaan ciidamadan ka socda maamulka oromiya ee dalka itoobiya arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo marba marka ka dambaysa dagaalada ka holcaya dalka itoobiya ay sii xoogaysanayaan kuwaas oo u dhexeeya kooxaha mucaaradka hubaysan iyo ciidamada maamulka abiy axmed waxaana arrintan ay ku tilmaameen aqoon-yahanka iyo dadka u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaalada qoomiyadaha ku salaysan ee ka holcaya dalka itoobiya inay qayb ka noqonayso dagaallo hor leh oo ka dhex bilowda qoomiyadaha oromada iyo dadka soomaalida kuwaas oo sare u sii qaadaya xasaradaha siyaasadeed iyo dagaalada ka holcaya dalka itoobiya warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa